maxaa yeele dalka soomaaliya waad og tihiin waxaa la gaarsiiyaa meediyuhu awoodda afaraad ayuu hadda maraya marka dambena waxa uu soo socdaa inuu noqdo isagu awoodaha inuu kow usoo rarmo maxaa yeelay haddii nabad la helo oo la helo mataqaanaa horumar waxaa imaanaya warbaahintu inay noqoto kuwa mataqaanaa laga baqo oo inay wax kaa sheegaan laga cararo halka hadda qoraga laga cararo meeshaasaan rabnaa inaad timaadaan marka inaad brofeshinkiina ilaashataan nabadaad wax ku leedihiin ku qurxan tihiin kuwa mataqaanaa dhibaatada ku haayana shacabka soomaaliyeed oo inay marin habaabiyaan oo haddii waad ogtihiin dowladdaani waxyaabo badan oo la taabo karo ayay ku guulaysatay waxaana ugu dambeeyay hadda heshiiskan marka waxaan leenahay hambalyaan leenahay heshiiska shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay midnimadiinna iyo karaamadiinna iyo sharaftiinna ilaashada kana foojignaada kuwa nabadda idiin diidan haddii ay yihiin argagixisada iyo hadday taageerayaashooda yihiin iyo cid kasta oo markaasi dowladnimo in soomaaliya ay dib ula soo naqato hor istaagan dadka kala bartaan leenahay aada iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan mar labaan idin leeyahay aada aad u mahadsantihiin sida mataqaanaa aada ugu heelan tihiin inaad shacabka soomaaliyeed aada macallin u naqataan annagana waxaa waajib nagu ah maadaama aan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda ka mid nahay inaan markaa aan dhahno runta aan farta ku fiiqno waxaan kaloon rabnaa inaan beesha caalamka ugu baaqno inay mataqaanaa dowladda soomaaliya oo maanta meel wanaagsan maraysa inay taageero lixaad la siiso sida ay hadda ay ugu dadaalayaan oo ay mataqaanaa bangiga adduunka iyo i n f ta intaba hay-adda lacagta adduunkana waxaan leeyahay hambalyo sida aada ula shaqeeyeysay wasiirkeenna ama xukuumadeenna aada iyo aadaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii su-aalana waadna weydii karteen